bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa saddexda bisha abril sanadka laba kun saddex toban kusoo dhowaada warka reediyo wardeer oo dhan wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta u ambabaxay waddanka jamhuuriyadda jabuuti isagoo safarro waddamo dhowr ah oo dalalka la dariska ay soomaaliya ku tagi doonaa waxaana socdaalkiisa uu noqonaya kii ugu horreeyey ee dalka uu dibadda uga baxo waxaa la rajaynayaa saacid inuu buuqdo dalalka ay ciidamada ka joogaan gudaha dalka soomaaliya oo uu kala soo hadli doono arrimaha dalka soomaaliya iyo sidii iskaashiga dhinacyada loo xoojin lahaa dhinac kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sida la sheegay isku dayaya inay isku soo dhoweeyaan xukuumadda soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo oo ku kala dudsan arrimaha maamul samaynta gobollada jubbooyinka ayaa maanta waxa ay u ambabaxeen magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose warbixinadaas iyo kuwo kale oo dilal beled xawo ka dhacay ay ka mid yihiin waxaa magaalada muqdisho ka soo diray oo noo faahfaahinaya waryahayaga maxamed nuurami ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta waxa ay ka ambabaxeen magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho ayagoona kusii jeeda oo dalalka deriska ah wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin tiro ka tirsan xukuumaddiisa ayaa waxay safar ugu ambabaxeen dalalka etoobiya burundi iyo sidoo kale jabuuti ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga balaaran ee uu hogaaminayo ee bahaya saaka waxay u qabanayaan ama aadayaan ama diyaaranayaan afar wadan ay ka mid tahay ugu horeysa dowladda walaagada jabuuti kadibna ethoobiya kadibna uganda iyo burundi arrinta ugu muhiimsan ama arrimaha ugu muhiimsan ee ra-iisul wasaaruhu kala hadlayo dowladahan aan shaarka nahay waxaa weeye sii adkaynta xiriirka siyaasadeed iskaashiga ciidameed ee lagaga hortegaya nabadiidka iyo sii adkaynta dariska wanaagga walaalnimo ee aan la leenahay dowladaha dariska east africa inuu sii adkeeyo xiriirkaas oo ahaa soo jireen ahaa ayuu u bahayaa ra-iisul wasaaruhu wixii kale oo faahfaahina waxaan ka heli doonaa diyaarooyinkiisa aad uma waa safarkii ugu horreeyay tan iyo markii xafiiska loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku gaaro dalalka dibadda wuxuuna ra-iisul wasaaraha muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa safarro uu ku kala bixinayay qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya dhanka kale tiro ka tirsan xildhibaanada soomaaliya ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo uu ka soconayay shirweynaha maamul samaynta gobollada jubbooyinka xildhibaanadani oo gaaraya ilaa toban xildhibaan ayaa sida wararka qaar ay sheegayaan waxay u socdaan sidii ay usoo dhammaystiri lahaayeen wadahadalladii hakadka gale ee xukuumadda iyo sidoo kale maamulka magaalada kismaayo dhanka kale magaalada balad xaawa ee gobolkaasi jado ayaa waxaa laga soo sheegaya habeenkii xalay ah inay ka dhaceen dilal qorshaysan kuwaas oo loo dhalinyaro halkaasi ku sugan dhallinyaradan ayaa waxaa la sheegay inay ka tirsanaan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana si qorshaysan loogu dilay xalay gudaha magaalada balad xaawo ee gobolka jado dhalinyaradan laba ka mida waxay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana lagala baxay xabsi halka mid kalena uu ahaa arday iskuuley oo ay ku dhacday xabadihii nimankaasi lala beegsanayay maxamed nuur wardhe redio muqdisho allah u naxariiste waxaa xalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka jarmalka wasiirkii hore ee beeraha dowladihii kumeel gaarka ee dalka soomaaliya soo maray marxuum xasan maxamed nuur shaatiguduud oo sidoo kale ka mid ahaa hogaamiyaashii dagaalka ee gobollada baay iyo bakool shaatiguduud ayaa in dhowalaba ahaa nin xanuunsanayay oo lagu daweynayay dalka dibaddiisa isagoo xilal kala gedisan kasoo qabtay dowladihii kumeel gaarka ahaa ee dalka soo maray tan iyo labada kun iyo shantii xasan maxamed nuur shaatiguduud waxaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka tegey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo uu sheegay in uu u tacsiyadeynayo dhammaan dadkii uu ka baxay xasan maxamed nuur shaatiguduud oo mar qaranka u soo shaqeeyey halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardeer qarax loo malaynayo inay ahayd bamgacmeed ayaa waxaa lagu warramayaa in xalay lagu weeraray xarunta shirkadda dahabshiil ee suuqa bakaara ay ku leedahay magaalada muqdisho halkaas uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ragga waardiyeeya shirkaddaasi balse waxay ka dambaysay maalmo uun kadib markii al-shabaab ay albaabada isugu dhufteen xarumaha shirkaddaasi ay ku leedahay gobollada baayo bakool oo qaarkood shabaab weli ay ka taliyaan kuwaasoo shabaabku ku eedeeyeen in hay-ado ay shabaab kal hore ka mamnuuceen deegaanada ay ka haramiyaan inay ka shaqeeyaan ay adeegsadaan shirkadaasi lacago ay ku kaydsadaan isla mar ahaantaas in ay ka dirsadaan ma jirto saraakiil ka tirsan shirkadaas oo ilaayo hadda arrimahani ka hadlay waxaase la sheegaya in qaraxii xalay ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan shirkadaas uu sidoo kale burbur u geystay qayb ka mid ah xarunta shirkadda xawaalada dahabshiil ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ma jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi xalay ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ergada ka doodaysa maamul samaynta gobolada jubbooyinka ee fadhigoodu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa shalay waxay ansixiyeen dastuur kumeel gaar ah uu yeelanayo maamulka jubbaland kaasoo dastuurka uu dhigayo sida maamulkaasi uu u shaqayn doono dastuurkan oo kal hore lasoo diyaariyey ayaa waxaa ergadu ay isku raaceen in uu yahay mid maamulku uu ku shaqayn doono tani intaas si rasmi ahi maamulka dastuur lagu samayn doono wararka qaar waxa ay sheegayaan in magaaladaasi oo shirku uu ka socdo isla mar ahaantaasina dowladda iyo maamulka kumeel gaarka magaaladaasi ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka shirkaasi uu socdo iyo maamulka loo sameyno gobolada jubbooyinka dhowaan halkaasi uu gaari doono madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole iyadoo wararkaasina ay sheegayaan in farole uu doonayo inuu taageero maamulka jubbooyinka oo sida puntland ay hadda muuqato tahay maamulka sida weyn u taageeraya shirkaasi ka socda magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose wararka qaar ee aynu helayno ayaa sheegaya in sidoo kale laga yaabo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo madaxweynaha maamulka jubbaland uu yeelanayo warkii oad ka dhegeysaneyseen rediyo wardheer akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan waa nageynta